Hay-adaha u xilsaaran dib u eegista dastuurka ee kala ah Guddiga Madaxa-bannaan ee Dib u Eegista Dastuurka, Wasaaradda Cadaaladda iyo Arrimaha Dastuurka, iyo Guddiga La Socodka Dastuurka ayaa degmada Xamar-Jajab ku qabtay kulan dadweyne oo ku saabsanaa dib u eegista dastuurka. Xogeyaha Guddiga Madaxa-bannaan ee Dib u Eegista Dastuurka ayaa faahfaahin ka bixiyay kulanka.
Maanta waxaan diyaar u nahay in aan idin soo gaarsiino fariin dhowaantaanba socotay idinkuna maanta ee tahay gelinkiina inaad qaybtiina ka qaadataan dib u eegista dastuurka oo heer gabagaba ah marayo saad la socotaan baarlamaanku wuxuu ansixiyey afar cutub koowaad ilaa iyo afaraad insha allah sabtida waxaa inoo furmaya baarlamaanka oo hangurd oo aan horgeyn doono cutubyada inoo harsan maanta degmada xamar jajab waxaan ugu fadhinaa inaan helno talooyinkooda iyo soo jeedimahooda iyo haddii ay qabaan su-aal ka dhex guuxaysa dhammaantiin waa idiin mahadcelinaya Hay-adaha u xilsaaran dib u eegista dastuurka ayaa magaalada Muqdisho iyo qaar ka mid ah gobollada dalka ka wada kulamo ay ku doonayaan inay ku dhamaystiraan qabyo-qoraalka dastuurka dalka.